Munaasabadan ayaa ahayd mid ay ku qalin bedelanayeen arday dhammaysatay fasalka sideedaad dugsiga Al Nuur ee deegaanka Ceel Daahir ee Puntland waxaa munaasabada goobjoog ahaa maamulka deegaanka Ceel Daahir maamulka iskuulka waalid iyo waxgarad kale oo lagu casuumay maamulaha dugsiga Al Nuur ee deegaanka Ceel Daahir ee Puntland Maxamed Cabdi Ciise ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda waxaan idiin rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan iyo inaad marxaladda cusub ee u gudbaysaan ee dugsiga sare iyo marxaladaha ku xigaba ee waxbarashada heerka sare ee jaamacadeed inaad noqotaan kuwii meel ka gaara oo anfaca ugu horrayn naftooda bulshadooda waalidkooda aan khasaarin juhdigii ay soo geliyeen macallimiintooda waalidkood lagana filaayo inay noqdaan mustaqbalka dad bulshada qiimo ugu fadhiya gaar ahaan mandaqadooda markaan gadaal u noqdo taariikhda iskuulka iskuulka waxaa la furay dufcadda tani waa dufcaddii tobnaad ninkii halkan taagnaa hadda barnaamijka aniga igu soo dhaweynayay najiib warsanaa la yidhaahdaa waa dufcaddii ugu horraysay wey oo ceeldaahir ka baxda oo uu soo saaray dugsiga alnuur qolaatanina waa dufcaddii tobnaad mudnaanta iyo dadaalkaas muddadaa tobanka sanaa soo socday waxaa iska leh macallimiintii usoo dhabar adeegtay waalidkii ku garab taagnaa oo muddadaa iyaguna hawshaa dhinacooda ka hayey qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen ardada waxaan kula dardaarmayaa waxaa gelaysaan imtixaankii guud ee puntland oo sentarlayska waxaa laynaga rabaa inaad dadaal muujisaaniin waxaa laynaga rabaa wakhtiga kooban oo ayaamaha ah inaad ka faa'iidaysataaniin iskoolka waxaa lagu bartay inuu ardada uu soo saaro ay tahay ardo taya leh waxaa la rabaa waddadii ardadii hore ee madhay inaan idinkuna madhaaniin annaguna il gaara baanu inugu eegaynaa waxyaabaha haystaan waxaa ka mid ah annagu markaan waxbarashada aadaynay magaalooyin kale ama waalidkay ama hooyooyinka aanu joogin baan u aadi jirnay laakiin inanku maanta gurigiinnii iyo hooyadiin baa la joogtaaniin
arrintaas wakhtiga laydinku siiyey oo si gaara runtii ay hawshaas aan uga mahad celinaya inay maamulka iskoolka iyo macallimiintuba inaad insha alla arrintaasi abaalmarin samaysaan oo runtii arrintaas ka abaaldhacdaan oo idinka abaaldhicina macnaha aad arrintaas say tahay aad uga soo baxdaan oo waxaa laydinka doonayaa sida laydin soo diyaariyey imtixaanka inay ka muuqato oo saa u hadlayseen imtixaankiina ka muuqato waalidiinta iyo maamulka iyo macallimiinta intaa waxa iyo juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan waxa kowka ah idinka markaa idinku wax barataan oo dadaalaysaan wixii lagu taa waalidku idiin qabtay waa muuqanayaan wixii dugsiga iyo maamulka iyo macallimiintu idiin qabatayna waa muuqanayaan waxaan dardaarayaa waxbarashadeeda qiimaha badan inay halkooda ka sii wataan waxaan dardaarayaa inay dadaalkooda sii wataan waxaan dardaarayaa inay tixgeliyaan macallimiintooda waxaan dardaarayaa hooyooyinka inay la shaqeeyaan macallimiintooda iyagoo aanay jirin iskoollo dawladdu inoo dhistay ee macallimiintu ilaa iyo maalintii meeshaan loo soo qaxay ee ku dhigaayeen guryo bareefadda ah oo loo kala lugayo shan boqol oo tallaabo oo biyaha loo kala qaato qofkuu macallinku ugu sii harraadi karo jidka isagoo fasalka kale u lugaynaya taa waxaan uga mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulkooda si kastaba dafcaddan ayaa noqonaysa tii tobnaad ee ka aflaxda iskuulka alnuur ee deegaanka ceeldaahir ee puntland